bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha juun sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa diyaar garow aada u xoogan laga dareemayaa qaybo ka mida magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona wadooyinka qaar lagu xardhay calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana arrintan ay qayb ka tahay munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo ku astaysan maalinta berri ah taa oo la filaya in magaalada ay ka dhacaan dabaaldegyo waaweyn oo lagu dabaaldegayo maalintaasi oo ah maalintii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed laga taago dhulka soomaalida guddiga u xilsaaran arrintan oo uu hogaaminayo wasiirka warfaafinta ayaa waxa ay maalintii shalay ah sheegeen in meel wanaagsan howlaha ay marayaan waxaana lagu wadaa habeennimadan caawa ah inay ka dhacda magaalada muqdisho munaasabado waaweyn oo lagu saaraya calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taasoo lagu wada inay ka qayb galaan qaar ka mid a madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk ee soomaaliya ammaanka magaalada muqdisho ayaa si aada loo adkeeyey ka hor munaasabadda lix iyo labaatanka juun waxaana wadooyinka magaalada muqdisho lagu arkayaa ciidamo aada u fara badan oo ah kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom kuwaasoo gebi ahaan ka qayb qaadanaya munaasabadda adkaynteeda ammaanka waxaana wararku qaar ay sheegayaan in sidoo kale ay jiraan ciidamo si gaara u tababaran oo ay ciidanka booliska soomaaliyeed kuwaasoo lagu soo daadiyey wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho waxaana maalintii isbuucii lasoo dhaafay magaalada lagu arkayey dhaqanno ka duwan kuwii hore kuwaasoo qayb ka ahaa dhanka ammaanka waxaana wadooyinka qaar ay ahaayeen kuwa si aada looga taxadirayay falalka amni darro arrintan ayaa waxaa imaanaysaa xilli dowladda federaalk ee soomaaliya ay guddi u xil saartay munaasabadda lix iyo labaatanka juun oo ku astaysan maalinta berri ah iyadoona munaasabado si weyn loogu weyneynaya maalintaasina lagu wada habeennimadan caawa inay ka dhacaan qaybo ka mida magaalada muqdisho munaasabadda ugu weyn ayaa la filayaa inay ka dhacdo aqalka madaxtooyada taa oo calanka lagu saari doono la filayana inuu ka qayb gala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in haatan ay ku howlan yihiin culima udiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka nugaal xalinta khilaafka u dhexeeya ciidanka ay kala hogaaminayaan maamulka puntland iyo jenaraal hore oo ka tirsanaa ciidanka booliska maamulkaasi puntland waxgaradkan iyo culummada ayaa la sheegayaa inay aadeen dhanka iyo degmada eyl oo qiyaastii meelaan wax sidaasi kaga fogeen ay ku sugan yihiin ciidamo boqolaal ka badan oo uu hogaaminayo taliyaha gadoodsanee muxudiin gacmi kaa oo muddooyinkii lasoo dhaafayna dagaalo kula jiray ciidamada dowladda maamulka puntland wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada labada dhinac ay ku sugan yihiin meel aan sidaasi u kala fogeen waxaana la sheegayaa in ay xaruntooda tahay taliyaha gadoodsan iyo ciidamadiisa deegaan lagu magacaabo qarxis oo ku dhow degmada eyl ee gobolka nugaal waxgaradka ayaa la sheegay inay haatan dadaallo ugu jiraan sidii ay labada dhinac u kala xallin lahaayeen loona jooji lahaa dagaaladii colaadda madaxweynaha maamulka puntland ayaa hore xilka qaadis ugu sameeyey jenaraalkan gadoodsan taa uu ka biyo diiday jenaraalka waxa uuna sheegay sidoo kale in haatan cabashadooda ay tahay mushaar la-aan la sheegay in muddaa inay haysatay sida uu ku warramayo mid ka mid a dadka deegaanka oo magaciisa ka gaabsaday oo kuwada ugu caansan jidkan ayaa shalay subax way xigtaanba baxeen magaalada garowe iyadoo aan kusii jeeda deegaanka qarxis ee ka tirsan degmada ayl hoostaga ujeedada ay halkaas u gaareen culummadu waxay ahaayeen sidii ay u kala dhexgeli lahaayeen ciidamada dowladda oo halkaas iyagu dhowaan gaaray iyo ciidamada uu hogaaminaya genaraal muxiidiin muuse taliya ku-xigeenkii hore ciidamada booliska puntland oo isna dhowr boqol oo ciidan hogaaminaya oo uu sheegay in ay ciidamadu ka gudadsan yihiin mushaar la-aan muddo aan la siin wax mushaaraada ciidamada galooye hadda waxay ku sugan yihiin deegaanka qarxis ee degmada ayl hoostaga waxaa sidoo kale halkaa ka agdhow ciidamadii kale dowladda oo iyaguna dhowaan goobtaasi gaaray dagaalo aada u qaraar oo labada dhinac u dhexeeyey ayaa waxa uu ka dhacay maalmo ka hor deegaano duleedka degmada garowe ee xarunta maamulka puntland ahna xarunta gobolka nugaal waxaana ku nafwaayay tiro dad ah kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen dhinacyada dagaalamayay inkastoo aan lasoo sheegin dad rayid oo wax ku noqday dagaalka labada dhinac u dhexeeyey ahlusunna waljamaaca ayaa waxaa lasoo sheegayaa in haatan ay ka wado kulamo gaargaar ah gudaha degmooyinka mata degmooyinka guraceel iyo sidoo kale dhuusamareeb oo ay dhowaa gacanta ku dhigeen waxaana kulamadu ay yihiin kuwa ay la leeyihiin dhallinyarada iyo sidoo kale dadka ku sugan deegaanadaasi wararku ayaa waxa ay sheegayaan in ahlu sunna dadka ay kala hadlayaan sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen maamulka ay dhawaan ku dhawaaqeen inay ka yegleeli doonaan gobolada mudug iyo galgaduud oo ay sheegeen in ay iyagu hogaami doonaan arrintan ayaana imaanaysa xili dowladda federaalk ee soomaaliya shir ay garwadeen ka tahayna in uu ka soconayo degmada cadaado ee isla gobolkaasi galgaduud madaxda maamulka ahlusunna wal-jamaaca ee gacanta ku dhigay degmada dhuusamareeb ayaa ku andacoonayaa in ayagu ay yihiin kuwa xaq u leh inay daadihiyaan maamulka sidoo kalena dhowaan waxa ay isku khilaafeen wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxda ahlusunna wal-jamaaca kulamo ka dhacay degmada dhuusamareeb in ay isku mari waayeen go-aano adag oo ahlusunna ay hordhigeen xubnihii uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha kuwaas oo qayb ay ka hayeen in maamulka gobolada dhexe loo yegleelaya laga dhigo magaca ahlusunna wal-jamaaca sidoo kalena hogaamiyaha guud ee ahlusunna wal-jamaaca laga dhigo madaxweynaha maamulkaasi hogaaminaya arrintaas oo uu ka diiday wafdigii wasiirka uu hogaaminayay ka gadaal markii uu sheegay in taad midaas ee u taallo dadka ku dhaqan deegaanadaasi balse iyagu ay marka hore ka hadlaan bal dhibaatada keentay in weerar ay kusoo qaadaan gudaha degmada dhuusamareeba haddaba mid ka mida culimaa udiinka ahlusunna wal-jamaaca ayaa iyagu waxa uu sheegayaa in haatan ay tahay arrintan mid ay ayagu ugu gol leeyihiin sidii ay maamul kaga yeegleeli lahayn deegaanadaasi dhanka kalena oday dhaqmeed ka mid oo odayaasha ku dhaqan degmada dhuusamareeb ayaa waxa ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya in arrintani si deg dega ay kaga hadasho ama ay faragelin ku samayso ka gadaal markii uu sheegay in ahlusunna ay doonayaan inay dib u dhigaan gobolka galguduud sida uu hadalka u dhigay
sheeganayay sunna waltinaan culummada ah ayaa hadda gudaceeliyo dhuusamareed ee shiriirka socda ayagay u badan yihiin ma garad waxayna leeyihiin maamul goboleedaan dhisaynaa waa niman unaatan iska kacsano waa niman gobolkan lagu ahaleeyo gobolkan inay un mindhaa dib u soo jiidaan lagu ahaleeyo dhisaas wey awalna mindhaa afar beri ka hor wasiirka arrimaha gudaha inuu saddexdeen dhuusamareeb joogay oo la heshiin waayo inaad maqashay waa u malaynayaa kulamada dowladdu waa ogtaha dowladda ogtaha mindhaa go-aankay ka qaadan lahay in iyadaa laga sugaya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom halkaasi ka sameeyeen howlgallo baaritaano ah oo lagu baadigoobayo dad ka dambeeyey dilal qorshaysan oo gudaha degmadaasi loogu geystay odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada gobolkaasi hiiraan maalmo ka hor magaalada beledweyne waxaa ka dhacay dilal isxigay oo loo geystay nabadoonno caan ka ahaa magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan kuwaasoo ay dilkooda ka dambeeyeen rag la sheegay inay ku hubaysnaayeen baskoolado waxaana wararku ay tilmaamayaan in ragga dilka geystay durba goobahaasi ay ka baxsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa la sheegayaa haatan inay wadaan baaritaano ka dhan ah gudaha gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaado la tuhunsan yahay inay ku jiraan rag gacansaar la leh ururka al-shabaab oo geysta dilalka qorshaysan ee ka dhacaya gudaha degmada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan iyadoo maamulkana ay sheegeen inay qaadi doonaan falal ammaanka lagu xaqiijinayo iyo baaritaano ka dhan ah dhammaanba shacabka ku dhaqan magaaladaasi kuwaasoo lagu baadigoobayo raggii ka dambeeyey dilalka qorshaysan ee ka dhacay magaalada beledweyne madaxa caafimaadka isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho duniye maxamed ayaa waxa ay ka warbixisay caafimaadka dad kamid ah kuwii maalintii shalay ahaa ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir wararku isbitaalka laga helaya waxa ay sheegayaan in xaaladda caafimaad ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi haatan ay soo hagaagayso waxaana la tilmaamayaa in dadkii ku dhintay iyaguna ay gaarayeen ilaa iyo shan ruux sida ay sheegayaan haatan wararka ugu dambeeyay laga helayo fal weerarka qaraxaasi ayaa haddana waxaa jira kuwii dhibaatada ay kasoo gaarto haatan lagu baxnaaninayo qaybo ka mid isbitaalada magaalada muqdisho si loola tacaalo howlahooda caafimaad dhibaatadii kasoo gaartay weerarkii maalintii shalay oo la sheegay in ujeedkiisa uu ahaa in lagu weeraro kolaya ay la socdeen sida la sheegayo qaar ka mid ah howlwadeenada safaaradda imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho oo ku taallo meelaa sidaasi kaga fogeen goobta qaraxaasi uu ka dhacay magaalada nairobi ee xarunta waddankaasi kenya waxaa lasoo sheegayaa in maanta uu ka furmayo shir ay isugu imaanayaan ku dhowaad lix iyo labaatan waddan oo qaaradda afrika ah oo ay kasoo qaybgalayaan waddamada midooda yurub iyo sidoo kale maraykanka kuwaas oo lagaga hadlaya sidii lagaga hortegi lahaa khataraha amni ee ururada kooxaha islaamiyiinta ee ka jira qaaradan afrika oo ay qayb ka yihiin boko xaram iyo sidoo kale al-shabaab wadamada qaaradda afrika ayaa waxa ay kordhi doonaan miisaaniyadda wasaaradaha difaaca ee wadamada si looga hortago ama looga gaashaato dhibaatooyinka kooxaha islaamiyiinta ee la sheegay inay inta badan yihiin kooxo u adeega falal argagixiso waxaana ay haatan kulamadooda yihiin kuwo ay diiradda ku saari doonaan ka hadalka kooxaha islaamiyiinta ee ka jira wadamada soomaaliya ee nigeria iyo dhowr wadamo kaloo ka tirsan qaaraddan afrika maraykanka ayaa shirkani taageeraya waxaa sidoo kale dhaqaalo ku bixinaya midowda yurub oo goobjoog ka ah iyagu shirkan sidoo kalena mas-uuliyiin ka socota ay ka hadli doonaan madasha shirka uu ka soconayo dowladda kenya ayaana shirkan matargelinayso waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdaasi kenya in ay tahay arrintan mid ay diiradda ku saari doonaan sidoo kalena kaga hortegi doonaan khataraha midowda afrika kaga soo wajahan kooxaha islaamiyiinta ee ka jira wadamo dhowr oo ka tirsan qaaraddan afrika midowda yurubna waxa uu kulan ka leeyahay ama maanta lagu soo gabagabeynayaa dalkaasi beljim kulankii laga yeeshay wadanka gariiga oo ayagu deymo badan ay ku leeyihiin wadamada midowda yurub taa uu ku guuldaraystay gariiga inuu bixiyo lacagahaasi midowda yurub ayaa lagu wadaa in go-aano maanta ay ka soo saaraan shirka lagu soo gabagabeynaya magaalada brussels ee dalkaasi beljimka ayadoona looga hadli doono deymaha wadanka gariiga lagu leeyahay wadanka gariiga ayaa isagoo lacago aad fara badan u fara badan waxaa kula midowda afrika ka gadaal markii ay saamaysay wadankaasi dhibaatooyin dhaqaalo deymo aad u fara badan oo ka qaatay wadamo dhowr oo ka tirsan midowda yurub warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waanigay intaa waxaa warka idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale warkan warka xiga dib ugu kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh